bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaalaah wabarakaatuhu dhugunsidayaal fiidfayla weliba ha ka dhowaadasana barnaamijkii dabagalka wararka iyo waraysyada raadiyow baayi dhabo amiin fayle dhugunsidayaal si kasta isiinin dheegahaytan idaacadda maqalisha hasiindeerahaya welib waa hamiinamo khamiisa wa jamaaniya hooydayta taariikhda miilaadiga welibaya ka beegantaa tumanka bililixaad sannadka lamaada kun labaatii kowka qodobbada barnaamijka dabagalka wararka iyo waraysyada raadiyo baydhow dhugunsadayaal isinka dheegi doontaan unuunahasiin gudbii doogna weliba ku mid ahaa xaalad bini'aadanimaya weliba laha ku waramahayantiya ku jarta deegaano badan oo ku tirsan gobolka bokool xaaladogaasay ku jara degmada maykowkwe wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka koonfur galbeed kulun ku saabsan xaaladda gobolkiiyo baydhabo ku qabatee kulanka may diiradda la ka saari aynaha ku qaybgali barnaamijkasiinka hayna dhugunsadayaal unuun hasiin gudbii doogna haddii ee bunraalluku nagada ma jarta ciidamo soomaaliyeed oo ka dagaalami eritareya ma jarta ciidamo soomaaliyeed oo tigray qobsade weliba moodda in la siyaasadeeyahay ciidamada soomaaliyeed ee tababarka kumaqon ololagaas weliba wada siyaasiyiin xildoonge oo fadahay in doorashada saas ka galaan wararkaasayna ku turkuteengo saasayna weliba eray wasiirka warfaafinta xukuumadda soomaaliya warkaasay dhaba barnaamijka ka dheegi doontaan dhegaystayaal dhinaga kale hadalkii wasiir dubbe weliba ku jawaabay hooyooyin soomaaliyeed oo owlaadiyo la jahay eritreya weliba dawladda dhexe ee soomaaliya ku codsadeena in owlaadiyoo helan xurriyad barnaamijkasiinka hayna dhegaystayaal saaslamada ilaa shan kumidda dhallinyarada eritereya tababarka lanka qaadi weliba laha ka bandhigkay garoowe welibana ha bandhigkay maamul goboleedka puntland weliba xaqiijana dhallinyartaas in nolol meeli inka dambayti liiditi eritereya kuku nooleyan dawladda dhexe ee soomaaliya iyo farmiingadireen shantaasay dhallinyara oo hadda ku sugun caasimadda garoowe ee puntland barnaamijka ka dheegi doontaan dhegaystayaal ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo warbixin ku dhegaysaday guddiga xaqiiq raadinta doorashooyinka soomaaliya guddigaas ma in gudbiyan ra'iisul wasaaraha barnaamijka ka dheegi doontaan dhegaystayaal ururka shaqaalaha oo dawladda dhexe ee soomaaliya kaeeda in qaar ku mid a hay-adaha dawladda iyo musuq maasuq ka sameeyan shaqaalaha dawladda warka shaqaalaha ururka shaqaalaha gudbeen wardhaba haddii usay barnaamijka ka dheegi doontaan siyaasiyiin soomaaliyeed siyaasiyiinta soomaaliyeed iyo warbaahinta olanka baaqi intiin carqaladayna doorashooyinka soomaaliya haddaba farmiintase aan dari siyaasiyiinta iyo warbaahinta barnaamijka ka dheegi doontaan dhegaystayaal qoysas deggan degmada xamar jajab oo ku obaadahaya taliyaha booliska degmada shangaani haddaba eedaynta lahanjeediya taliyahaas mayata barnaamijka siinkahayna dhugunsadayaal qodobadaas iyo qodobadii kale haniye koraya barnaamijka ka dheegi doontaan muddadoon hawada ka jarna maxamed cali yuunis yo barnaamijka siina dareersii doona xasan aadan khayr yo barnaamijka sanaahay doona muddaduus hawada ka jara kolkoo kaleed iyo dabagalkaa ka dhowaada hamiin fayle dhugunsadayaal si ka siisiinin dheegahaytan maqalka idaacadda hasiindeerahay dhammaanteenba qodobkan ka horaya weliba uu sanagaday wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaraynta masiibooyinka koonfur galbeed cabdulqaadir sheekh cali baraka weliba kulun dhinaga iyo aaladda fogan aragga u sanqubada ilaa afartan hay-adood oo ka howlgalaan deegaanada koonfur galbeed muhiimadda kulanka weliba hay sida walanqubada lahay xaaladda bini'aadanimo ee ku jarta magaalada xudor iyo deegaanada kale hoos kooyow wasiirkai warbaahinta la hadlay usoona ku warbiye ujeedka kulanka iyo walaabogila ku hadalay geeko taariikhda etaa tobanka juun labakuabaatio way wasaaradda gargaarka ee maareynta masiibooyinka dowlad goboleed koonfur galbeed iyo qabanqaabiday shir runtii ee muhiim oo lanka hadalay xaaladda xudur iyo dhibaatooyinka mayleerha fuudsaari maalmooyinka dambooyi iyo lanku hadalay waxaa ku qaybgalay ilaa iyo afartan hay-adood oo iska jaraan u n iyo international iyo local ngos way fadeen in mahadgaaran jeediye dhammaan dadkii ku qaybgali runtii oo hadana iyagoo nimailera wal ku qabadayaan xaaladda ka jarta degmada xudur iyo guud ahaan gobolka bakool way lana hay-adoyada maasantiin markii horena dadaaliseen haddana dadaalkiin lama jibaarteen marka way sii eedayen codsadaan in la caawiyo xudur sababtoo ee qof walba oo deegaankan rooga ka dherigsani ama u n haadoy ama international n g o haadoy ama local haadoy xaaladda guud ee ka jarta degmada xudur ciidan ku dheragsaniyey marka way fadaan ahaa nimaylerasi degdega intervention lagu soo bilan caawi dadkaasayto runtii walwal badan oo nihayta xaaladda xudur iyo dhibaatooyinka foodsaari ka wasaarad ahaan dowladda guud ahaan dowladda goboleed koonfur galbeed uu ka horeeyay madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen oo runtii eed iyo eed murugsan arrimo xudur oo mar walbana mlrntatirsiyaynmlra arrimogaas xudur walku qabana runtii madaxweyne away waa ahaa qof mar walba insurun guud ahaan deegaanadan koonfur galbeed dhibaatooyinka jiha wajaha ini waa lagu qabada hadda marka arinta xudura mlra madaxweyne eedun ku hadalay eedun ninkul hadalay unoo ku duulan awaamirta iyo talada madaxweynaha ayaa way qabanqaabinay shirkaan geeka oo waxaa ku qaybgalaas intaas hay-adooda ka qaybgaleen runtii yabaho badana jari faaido maylara badana laku helay shirkaan waylka yabohay ini xudur maylara armooshi eed walan ku qabada shirkaasa way qayb ku hayay gudoomiyaha degmada xudur maxamed macalin oo runtii warbixin xadin leh kubiyi xaaladda guud ee ka jarta degmada xudur iyo dadka ka qaxi oo tiradii laka sheegay afar kun iyo sideed boqol oo qoys inay waqti xaadirkan xudura ka qaxeen intaas in lama jibaarshon iyo an qaxeen baadiyaha kalan qaxeen marka lanka baadi kalan qaxayna geeka ka dhibaataysani lanka xudurahan ka qaxayna ka dhibaataysani marka way talaha ka jeedinay in mayla raaysa degdege arrintaasay lanka qayb qaadada arrintaasay towlan guntada arrintaasay towlan suruma soo nin koray madaxweynaha dowlad goboleed koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed lafti gareed way diyaarganaa in mayleraayo sa-eed iyo walanku qaban arrimo xudur iyo guud ahaan ee deegaanada koonfur galbeed ee dhibaatada ka jarta marka way fadeeyaha shirkaan oo meelare hormudus ka hay wasiirka wasaaradda arrimaha gargaarka iyo maareynta masiibooyinka dowlad goboleed koonfur galbeed mudane cabdinaasir cabdi caruush oo runtii haayay abaabulihii isku dubaridkii barnaamijkan waylana maasanta mar walbana isu weyn teegaya in deegaanadan dhibaatooyinka laku qabado marka guud ahaan way fadaan ini meeleraayo mar kala baaqan jeediyaane dhammaan hay-ado ka shaqeeya dowlad goboleed koonfur galbeed iyo kuwa xudurbaysa kaleba in lama jibaaraan walqobashada iyo taakuleynta dadkaas bogtaale ee ka dhibaataysan deegaanada xudur iyo deegaanada kaleba marka shirka wayhayko runtii guud ahaan eedan wanaagsan eedan fayda oo meyleraaleero korshir wayhayayha guulaha ka dhammaaday marka marlamaad way faday heedoogii hore walan siiyananiyo ciidanka mahadina kawa dowlad ahaan heedoo hadda diyaarkeena nii mahadgaareen jeedana marka qof walba oo muwaadin ah hakajeeda deegaanadan koonfur galbeed gaar ahaan bakool oo ilaahay walsii ama diaasbar haadoy ama dadka dhaqaalaha haysada haadoy ini lansurmo dadkaas bogtaalay laha barakaciya xudurha dahadeeri guud ahaan marka iidaa maasintiin
hagaa ka dhegaystayaal barnaamijka weliisa toosan la dareertan wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaaliga ee soomaaliya cismaan abiikar dubbe iyo weliba geekii shirjaraadka qobaday magaalada muqdisho weliba beeniyey wararka baraha bulshada wararka warbixinta baarayaasha guddiga xuquuqul insaanka qaramada midoobay dhowaanyo hasaaren taasi oo la sheegay in ciidamo tababarlan qaadi eritrea ku qayb galan dagaalkii kudhiya waqooyiga eritereya ethoobiya cismaan dubbe weliba shayn siyaasiyiin soomaaliyeed gaar ahaan han mucaaradka maalin kasta ku hadlayaan xaaladda ciidamada eritereya aan ku hadlaana dhibaatada dowladda kenya markastiya kuduqayasa meelo kuma dee jubbooyinka iyo gobolka gedow
inaan shacabka soomaaliyeed halkan aynu kula wadaagno xukuumad ahaan oo aanu u faahfaahinno qodobka koowaad waxaa weeye toddobaadkan sidaa ogeedeen waxaa khasaaro xun ka dhacay oo midnimada kenya ee cirku ay geysteen shacab soomaaliyeed ku dhibaateeyeen deegaanada gobolka gadeeca alwaaq khasaaree runtii shacab baa dhacay arrintaas inaannu cambaarayno waraaqo horena waa ka qoray waana ka xunnahay horena waa uga hadallay haddana inaannu ku celinno runtii khasaaro wuxuu ahaa khasaaro isugu jira naf iyo maal iyo iyo xadgudub intaba waxaa ku naf waayey dad shacab ah hooyo iyo wiilkeedii yaraa lix carruuroo kale ayaa ku dhaawacmay guryo badan oo ilaa siddeed sagaal guryo baa ku burburay oo lagu dumiyey hantidii shirkadihii telecommunicationka ee ceel waaqi eeriyadaasa mar kale haddana somtal iyo hormuud baa lagu burburiyey waxaasoo dhan runtii waa xadgudub waana cambaaraynaynaa waxaana rabnaa halkan aan uga sheegno dowladda kenya had maanta laga bilaabo ciidamada cirka kenya duqayn kastoo ay geysanayaan waa inay ku soo wargeliyaan taliska amisom iyo dowladda federaalka soomaaliya iyagoo aan ku soo wargelin dowladda federaalka soomaaliya iyo taliska guud amisom ma fulin karaan wax duqayma kumana soo xadgudbi karaan xuduuda taasi waa taa magaalooyinka ay dhibaatadu ka dhacday waxaa ka mid a ceelwaaq waxaa ka mid a ceelcadde waxaa ka mid a cawsqurun waxaa ka mid a dhadhaable xuduudaha waa garanaysaan magaalooyinkaas u dhow gobolka gado xuduudaha u dhow oo dhan ayaa si xun loo waxyeeleeyey aad baan u cambaaraynayna waana ka xunnahay waana u tacsiyadeynayna intii gooryootay dhaawiciina wuxuu inoo jiifaa carruurtii isbitaallada ilaahay inuu boogeedhayo ayaan ilaahay weydiinaya qodobka labaad waxaa weeye arrinta ciidamada soomaaliyeed ee dalalka dibadda tababarka ugu maqan sida la wada socotaan dunida dal kasta ciidamadiisa qaarna gudaha lagu tababaraa qaarna dalka dibaddiisa ayaa tababar loogu diraa intii dowlad dhiska soomaaliya uu bilowdayna nidaamka ama sunnahaasi saas uu socday dalal badan ayaa ciidamo inoo tababaray oo aynu uga mahad celinaynaa qaarna ilaa hadda inoo tababaraan qaarna mustaqbalkaynu rajaynayna inay inoo tababari doonaan laakiin waxaad mooddaa in la siyaasadaynayo ciidamada ku maqan ciidamada soomaaliyeed ee tababarka ku maqan sideedaba ciidan waxa noqda waa la yaqaanaa waa qof xora majuura qaangaadha go'aansaday inuu dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa iyo sharaftiisa difaaco ma jiro qof lagu khasbo inuu ciidan noqdo qof waliba isagaa ikhtiyaar u doorta inuu dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa iyo sharaftiisa uu naftiisa ku beddesho dhallinyarada go'aankaa qaadatay waa ku hambalyaynaynaa inta lagu hurdo ee lagu seexanayo ee lagu ganacsanayo ee siyaasadda lagaga sheekaynayaana waa wiilasha iyo gabdhaha u taagan difaaca dalka kuwa tababarka ku maqanina kuwaas ayuunbay lamid arrinta lagu soo celcelinayo eritereya horeba waa u sheegnay sida ay waddamada kale ee turkiga iyo meel walba ciidamo inoogu maqan yihiin bay eritereyana ciidamo tababari ku maqan yihiin horena waa u sheegnay qaybun bay ka yihiin waddamada inoo tababara laakiin ma jirto ciidan soomaaliyeed oo ka dagaalamay etoobiya ciidan soomaaliyeed oo qabsaday tigreen ma jiro ciidan soomaaliyeed oo aksuum dul fadhiyaana ma jiro waxaa laga yaabaa shacabka soomaaliyeed inay arrintaasi la yaab ku noqoto waa ilaahay mahadii beri dhowayduun bay ahayd markii laysku haystay xeebta liido ee lalahaa ciidamada etoobiya xeebta liido maraya maanta waxaan dafiraynaa in ciidamada soomaaliya aanay tigree qabsan ma jirto ciidamada etoobiyana waa ku filan yihiin dalkooda awood ahaan iyo iyo tira ahaanba way ku filan yihiin sabab ay soomaaliya een, ciidamo tigre ugu dirtaana ma jirto taasna waxaan rabaa inaan arrintaas si fiican uga hadlo Een, waa maaha markii koowaad aynu warkaa maqalnay waa markii sagaalaad waa markii tobnaad mar kastana waxay noqotaa waxba kama jiraan oo waa la ogaadaa sababta ay dadku waa human being waa bini aadam siyaasiyiinta dunidu kama hadlaan tababarada ciidamadooda sababtaa waa sir qaran nooca loo tababarayo inta loo tababarayo qaabka loo tababarayo waxay ku jirtaa xogta dalka ee lama taartaanka laakiin siyaasiyiinteennu waxaad mooddaa inay ajando doorasho ka dhigteen kaambeyn doorasho ka dhigteen oo ay ku soo codcelinayaan sacabka falaa wuxuu arkay walaa habeenkii sacab tumaysa marka wuxuu yidhi sacabka maxaa habeenkii loo tumaa haddaan xeeladi ku jirin arrimahaa dhacaya caruurtaa la laynayo xadgudubyada kenya weli miyay aragteen hal siyaasi oo ka hadlaya hal siyaasi oo leh maxay u dhimanayaan carruurta maxaa loo dhaawacaya maxaa loo duqaynayaa maxaa loo burburinayaa hormuud laga rabaa maalin walba maxaa somta loo bur ma jiro ciidan dalkoodii u maqan oo dadkoodii u maqan oo la yaqaano oo tababarkoodiina dhammaado gebagabayba yahay ayaa maalin walba laga hadlayaa si looga mashquuliyo shacabka soomaaliyeed hagardaamada cadow si shacabka soomaaliyeed looga jeediyo dhibaatada cadowgu samaynayo dhibaatada shisheeyuu samaynayo xasuuqa ku socda xadgudubka ku socda dhibaatada ku socota si indhaa looga jeediyo shacabka habeenkii waxaa loo tumaa maxaa loo tumaa haddaan xeelada ku jirin maalin kasta oo xadgudub la sameeyo waxaa dadka lagu mashquuliyaa ciidamada turkiga inoogu maqan iyo ciidamada eritariya ku maqan iyo ciidamada inoogu maqan dalalka dibadda ee us- u soo tababaranaya difaaca dalka waxaan rabaa shacabka soomaaliyeed inaan halkan uga bayaamiyo ciidanku wax la siyaasadeeyo waa ka weyn waa naftii dalka waa dhiiggii waa wadnihii riboodka un-ka lagu soo celcelinayo waxaan aaminsanahay riboodka un-ka inay facebookyada siyaasiyiinteenna ka qaateen sababtee waxay leeyihiin waxaanu maqalnay ciidan soomaaliyeed baa agsuum qabsaday riboortii intaasuu maqlay un human rights wax efidhani soo caddaynana ma keenin waa maqlay wuxuu ku sii daray laakiin dowladda soomaaliya way beenaysaa siyaasiyiinteennu ma soo qaataan inta dambe inta hore unbay soo qaadanayaan kadibna waa aayaddii qur-aanka ahayd ahayd weelu lilmusalliin waxa hooge kuwa tukada intii dambaa laga reebaya alladiina hum can salaatihim saahuun haddii intaa laga reebo maxay noqonaysaa aayaddu way kala dhinaanaysaa marka waxaan isleeyahay riboodkan inta hore laga soo jaraya waa weylun lilmusalliinadii waa intii hore laga soo jaray waxa weeye ciidamo soomaaliyeed waa waa intii hore loo sheegayey ee facebookyada siyaasiyiinta soomaalida ku qoraa unbaa inta lasoo qaatay riboodkii un-ka lagu daray kabacdina waxaa laga dabageeyey dowladda soomaaliyana way beenisay taa macnaheedu waxaweye waxba kama jiraan riboodka un-kana waxba kama jiraan waraaqna waanu qornay aanu arrintaa ku faahfaahinayna Een, waxaan anigu isleeyahay waan rabaa inaan shirkayga jaraa'id ku soo gebagabeeyo dalkeennu waa dal dhismaya baahida koowaadna wuxuu qabaa amni iyo ciidamo amnaanka suga waxaan ku celcelinayaa siyaasiyiinteennu inay mar walba dhowraan dowladda waxqabadkeeda shaqadeeda caafimaadka biyaha boqol ajando oo kale oo laga hadli karaa jira waanu ka doodi karno waxaanu ka qabannay siyaasiyiinta kalena odhan karaan sidan si kasi qurux badan baa loo qaban karay laakiin waxaan ku celcelinayaa in ciidamada aan la siyaasadayn meelay joogaanba ciidamada tababarka ku maqanna maadaama aynu mustaqbalka rabno ciidamadeennu inay ku filaadaan difaaca qaranka inaan la siyaasadayn hooyooyinkana maalin walba laga oohinaya inaan laga oohin maalin walba wiilal soomaaliyeed baa difaaca u taagan gobol walba taagan degmo walba taagan naftooda horaya ha laga dhaafo ayaan leeyahay etoobiyana ciidan soomaaliyeed uma baahna waxaan kaloo aaminsanahay in dad badan isku qaldaan haddii qof soomaaliyeed xitaa lagu arko ciidamada etoobiya soomaalida etoobiya degan waa qowmiyadda saddexaad ee etoobiyaanka bal hadda maqla soomaalidu waa qowmiyadda saddexaad oromada ayaa ugu badan amxaaradaa ku xigta soomaalidaa ku xigta oo ah 10 milyan toban milyan oo soomaaliyeed ayaa jooga etoobiya oo etoobiyaana oo dalka ku noolo xuquuq ku leh marka haddii aad aragto wiil soomaaliyeedoo meel jooga een, haddaad tidhaahdo waxaa laga soo diray muqdisho waa ayaan dar iyagana waxay ka qaadaysaa soomaalidii deganada etoobiyana xuquuqdoodii bay ka qaadaysaa waa qowmiyaddii ugu weyneeda saddexaad ee dalka iyagana yaan xuquuqdooda laga qaaday oo aan roolkooda ay dalka ku leeyihiin ay dalkooda ku leeyihiin yaan laga dafirin Een, ma aaminsani waana ku celinayaa waa ahi ay u qabto etoobiya inay ciidan gurmada soomaaliya ka hesho iyo baahi maanta soomaaliya ay u qabto inay tigray qabsato intaasaan kusoo gabagabaynayaa Ee, waana ilaahay mahadii maanta een, waxaynu gelaynaa maalmihii xorriyadda lixii labaatankii juun iyo kowdii luulyo oo aynu dhowaan u diyaargaroobaynaa waxaan rabnaa qalbigeenna iyo shucuurteenna inaad inaynu ku carinno oo ku abuurno waddaniyad dal jacayl iyo dad jacayl ilownana qaybsanka iyo qabiilka iyo qoqobka iyo kala fogaanta dowladnimada iyo qarannimadana aynu u hiilinno een, calankeenana aynu ku faanno maalmaha xorriyadduna ay shucuurteenna ka muuqdaan ee soo socda aad iyo aad ba umahadsantihiin
hadduu shabaaraya hadduu waa hagaag barnaamijkii dhegaystayaal si toosa inla dareertan weliba sii xoogaysaday banaanbax iyo dhikaan hooyooyin soomaaliyeed iyo aabbayaal soomaaliyeed banaanbaxyadaasay geeka ilaa iyo maqhrabadii weliba ku dareerana qaybo kumidda caasimadda soomaaliya ee muqdisho banaanbaxyaashaas weliba oo dalbadaana in owlaadiyo lijay eritreya reed lahankanaga iyo caafimaad qaban kureed wasiirka warfaafinta markaa dalkaasay eri iyo waalidiintaas injawaabeen ha ku ha suginina doorasho inaad qabataan ha suginina ininku aan ilmaha yagi noo keenin ilaahay haddaad taqaaniin nimanka madaxdaayow oo ra-iisul wasaaruhu u horreeyow ilmaha yagi noo keena maalin kasta waddooyinkaan cabaadaynaa maalin kasta waddooyinkaan eh, taagannahay maalin kasta raadiyaashaan taagannahay waxaad noo soo wadaanna ma leh jawaabna xataa wayna ka la'anee ilmaha yagi inaad noo keentaan baynayna ka codsanaynaa ra-iisul wasaarahow rooblow ilmaha yagii noo keen maanta adaa madaxnimada noo hayee farmaajo waana dhegaystay dheguhu naga furaystay asagaana madaxweyne aha haddana aduu kugu wareejiye noo keen ilmaha yagii sharuud la'aan noogu keen sharuud la'aan basano geeri iyo nolol midna aan ku haynin cabashadooda iyo dhibaatadoodana mar walba la soo sheego annaga ilmahayna dhiiggoodana waa la bannaystay baahi iyo rafaadna waa lagu dilay rafaad baa jira anakana waa rafaadsannaha carruurteedana waa rafaadsan tahay waxaan dowladda iyo ra'iisul wasaaraha ka codsanaynaa inay carruurtaynii noo keenaan baar wax dhalaan nahay waxaan ahay aabbo soomaaliyeed oy ka maqan yihiin caruur carruurta eretere jira tababar looga qaaday carruurtaas waxaa la sheegay in saddex sano ay sii marooso carruurta waxaan leenahay way dhibaataysiin waxaan dalbanaynaa carruurteenna in noola keena waxaan u sheegayaa rooble ra'iisul wasaaraha waxaad ku guulaysatay muqdisho ama soomaaliya oo jahannamo ka qarxi rabta haddana waxaan ku leenahay carruurteenna waad keeni kartaaye ku guulayso iskoorka labaad ha kuu noqdo waxaan nahay hooyooyin soomaaliyeed waxaan ku sugannahay albaabka afaafka hore madaxtooyada waxaan saakay waxaan ka soo baxnay gurigeennii eh, labiyo toban saacad saacad ka hor Wa- eh, waxaan u soo baxnay awlaaddeenna dhibaataysan oo ku dhibaataysan elitariyo oo ugu canfa ay maalkiisa ay leynayaan elitaryaanku dhagaxa lagu guraayo eh, beeraha falahaya kii diida balaba eh, dhagaxa inuu gura diidana waa xa- la tooganayo dhibaatadaas baa bannaanka noo soo saartay la'aanayn mar walba noola soo sheegaya warkooda oo faalxun la leeyaha waa dhibaataysan yahin dhiig la'aanay u dhimanayaan meel walbay yaalaan haddii islaamnimo jirto waxaan ka codsanaynaa liisal wasaaraha sharafta leh inuu ilmaheenna meel ku sheego sida ugu dhaqsiyaha badan ilmaheenna oo noogu keeno war kale oo na galaya ma ahan waa inaan ilmaheenna helnaa haddii damiir hooynimo ayd ku jirto oo u daqnanaysiin hooynimada wa laba wiila iga maqan wiilkay xalayso ilatooda wuxuu ku igu yidhi hoo idhin dildilo dildilo iyo gaajo isirac dhib wuxuu yidhi waa la dhiif garaaco yidhi wuxuu yidhi yab rooti arnasiiya subax subaxdaa ku gaarnaa wuxuu yidhi dhagaxan nagu xamaala nolol ma haysanuu yidhi hadday dowlad jirta oo oo islaamnimo jirta annaga da soomaaliyaannahay gaalamanin eh, waxaan dad waddanka u dhalanay ilmaheen ha noo garad mudnaannahay madaxweynaha ra-iisul wasaaraha ku wareejiya hilka wuxuu yidhi wiilashii ayagaa keenayaan ra-iisul wasaare- Darawis- waa jira maxaa u jiri waay ayagaa ku wareeji asaa lagu wareeji waa rasaraa lagu wareeji
barnaamijka dhegaystayaal weliila dareertan dhinaga kalena dhallinyaro soomaaliyeed oo tababar ee lankadari eritreya oo geeka waalidiinta banaanbaxyada dhikaan iyo dowladda soomaaliya ku hadali iyo shan kumid ee weliba oo hadeerana magaalada garowe ee caasimada puntland shantaasay dhalinyaro waliba oo sheeganaa in silac sahriir iyo kulukulumen eritereya muddadiyo roogeen kureeniyo habaxsadeen kooyan soomaaliya farmiiniyoon direen dowladda dhexe ee soomaaliya cabdilmaalig cabdulaahi okmada dhalinyaradaas iyo warbaahinta lahadal soona faahfaahin kubi qaabkii hanfokadeen iyo walaka kalefi bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilaah anigoo ah magacayga cabdimaalig cabdulaahi oo jooga haddeertaan oo jooga garowe dowladda puntland alxamdulilaah ilaaha mahaddaas iska leh annagii oo ka soo baxsanay dalka elektraya oo nala qalday oo nagula qalday si xaqdariya oo nagula dhahay qadar baa laydin qaadayaa qadar nalama qaadin waxaa nagala rogay elektraya kadib dhibaatooyin fara badan io jira dil iyo dhibaato iyo wax walba waa soo aragnay alxamdulilaah maamooyinka soomaaliyeed ee waxaa uu sheegayaa ee caruurta ay ka maqan yihiin inay caruurtoodii ay u doodaan ee si degdega in loogu keeno caruurtoodii marka intaas waa uu sheegayaa maamooyinka soomaaliyeed anagii aniga xerada waxaan maray ee milatariga ragga ugu horeeyaan ka mid ahay waxaan maray xerada milatariga ee xerada kumaandhada iyo xerada special forciga ee badda intoodiiba waa soo wada maray intaasna waxaa kusoo wada kulmay dagaal iyo rafaad iyo dhibaato iyo silac iyo saxriir ma fahan iyo jiradil wax walba anigoo kusoo kulmay alxamdulilah maanta haddaa kasoo baxsaday waxaa isii aad iyo aad iyo aad iyo boqolkiiba boqol ii soo dhaweysay dowladda puntland waan u mahadnaqayaa dowladda puntland waan u mahadnaqayaa aniga waxaa ka tagay muqdisho muqdishaan deganahay reerkayga muqdisho degan yahay hooyaday muqdisho aabahayga ciddaydo dhan muqdishoay wada degan yihiin dad baa nagala laayay dad baa nagala laayay dadka nagala laayay waxa waaye annagii waxaa isku dhacnay raggii elektriyaanka elektriyaankia markaan isku dhacnay elektriyaankii dagaal baana dhexmaray annagii dhagxaanaa wadanay elektriyaankana qoryo iyo beekaami iyo sabanno eenoo soo baxsadeen iyo bambooyin bambada iyo xabadihiiya nala dhaceen alxamdulilaah oo waxaa naga dhimatay rag adiga ilaa tiro gaarayso toban iyo dhowr qofood ilaa ay dhaawac oo gaaraayo adiga konton iyo lixdan meelahaas alxamdulilah ilaa hadda meesha daawo ma taallo oo wax ma taallo ilaa hadda rag baa isbitaallo ku jiro rag baa jajaban rag baa gacanla rag baa lugla ilaa hadda rag baana wax arkin oo dhul hoostiisa ku jiro marka dowladda soomaaliyeed annagii waa nala qalday rag la qaldo caruura oo wax baranayaan ahayn waa nala qalday dowladda soomaaliya waxana qalday waa marka waxaan ka codsanaynaa dowladda soomaaliyeed inay xuquuqdeenni iyo dadkaas inay meesha kasoo wado si degdega ee ugu soo wado oo ummadda soomaaliyeed iyo hooyooyinkeena ay ka maqan yihiin wiilasha marka intaas dowladda ka codsanayaa alxamdulilah waana mahadsan yihiin dowladda puntland iyadayaa na soo dhaweysay haddana waxaa la joognaa wasiirka wasiirka amniga ee puntland isagiyaa la joognaa isagiyaa si gacmo furan nagu soo dhaweeyey waana mahadnaq waa inay u doodaan ee u doodaan si zaa'ida ay ugu doodaan muddooyin ilaa iyo adiga madaxtooyada in lagu naqnaqdaan ka codsanaynaa ee raggeedii iyo caruurtoodii ee meesha ku raafaadsan ee ku silacsan rag baa indhala rag baa dhintay waalidiintoodii aana ogeyn rag badan baa dhintay oo waxaa ka mid ah cunug hadda aan aqaano waxaa ka mid ah cajsamed reer dhoodiya reer dhoodiya reer dhoodi waaye marka cajsamed wuu dhintay hadda allah u naxariisto aabihiina mar badan wuu idaacadaha wuu ka hadlay laakiin wax ilaa hadda arin cajsamed waxaa uu degan yahay aabihii beledweyne marka waa reer beledweyne dagaalkii anaga iyo elektriyaankii ku dhintay isagii marka yarkii waa igu guruubuu ahay allah u naxariisto marxuunkii woo dhintay gaaladii elektriyaanka inta sawirtay waxay dhahay ninkan buurtuu kasoo dhacay ma fahm haa iyagayaana dilay waxa meesha ka dhacayna waa rasaas rasaas waay rag badanaa dhintay hadda raggii markii waagii saasna layskuma aqoonin raggii dhintay allah u naxariisto marka dowladda soomaaliya annagii khiyaanada nagula waday hadda annagii alxamdulilah waa kasoo fakanay ee waalidiinta ee maamooyinka ee ummadda soomaaliyeed ee waxaan ka codsanaynaa ciyaalkaas inay si degdega ee si degdega ee noogu doodaan ciyaalkaas walaalaheena in meeshaas laga soo kaxeeyo si degdega adiga laba sano iyo sideed bilood waa jiray laba sano iyo sideed bilood waa jiray laakiin madaxweynaha wuxuu noo imaaday saddex mar saddex mar wuu noo imaaday dhoolotuskeenaa tusinaa waxaan oo elektriyaanka eena bareen waa tusinaa waan gaardinaa markuu gaardiskeeni oo arko heesta calanku nagu soo galaa heesta calankii markii oo nagu soo galan waa wax kale erey kalena dhiimaayo annagiina garamo iyo dhar labisa ma haysano oo meesha aa ku rafaadsannaha oo aa ku silacsannaha wax walba uu ujeedaa madaxweynaha wax kama dhihi karo ma fahamti waxba kama dhihi karo madaxweynaha marka ummadda soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa meeshaas ciyaalkaas si degdega si degdega in meeshaas loogu soo kaco fursado badan waa u helnay laakiin janis woona sii waaye intaas waa ka xumaa janis woona sii waaye isagiiyaa janisna sii waaye markii oo heesta calanka oo qaado erey kalena dhiimaayo wuu naga sii jeysanaa gaarigiisu waxay noogu qancayaan ee noogu qancayaan anigii nin la yaqaano nin la yaqaanaa ahay oo meesha haddana kasoo goostay meesha inaa kasoo goostana wax aniga hadda maanta a cadeynayo ee tv-ga qaranka usoo fadhiista waxawaaye maamooyinka soomaaliyeed ee ummadda soomaaliyeed ee caruurtooda ee ka maqantaha aniga alxamdulilah waalidkayga waa wacay wou iga warheeyaa inteenaan waalidiinteena naga warhayaan rag baa hadda la sheegaa inay wadada kusoo jiraan rag baa hadda ilaa hadda xerana la sheegaa rag baa wadada kusoo dhibaataysan marka intaasna waxa kalifay waxawaaye waa fahad yaasiin iyo farmaajo marka waxaan sheegaynaa dowladda raggaas inay si degdega si degdega ay kusoo kaxayso marka annagiina waxaa ka rabnaa dowladdii xuquuqdeennii wax daawadeennii waxeennii wax walbana waa ka rabnaa dowladda annagina waa ilaa reer maxkamada waa isla tegi doonaa insha allah hadduu ilaahay naftu nagu soo
barnaamijkii dhegaystayaal weliila dareertan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaaliga ee soomaaliya maxamed xuseen rooble weliba warbixin faahfaahsan ku dhegaysaday guddiga xaqiiq raadinta xubnaha doorashooyinka soomaaliya welibana bogaadee shaqooyinka iyo hayan ummado iyo tabashooyinka laa ka gudbi guddigaasi in madmadowgii ku saaran ra-iisul wasaaraha weliba ka adkeeyay xukuumaddees anti ee hogaamiyey doonta in doorasho fayla dalkiya kudheeda taasay oo siyaasiyiinta mucaaradka iyo dhalilahan gudbiyan xukuumadda ee dowladda soomaaliya guddoomiyaha guddiga xaqiiq raadinta doorashooyinka soomaaliya waana wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo tacliinta sare soomaaliya maxabdulaahi abubakar xaaji iyo warbaahinta lahadal soona faahfaahin kubiye kulanka ra-iisul wasaaraha iyo walayan korbiyan
afartayada wasiir waxaan ahayn guddigii uu u xilsaaray ra-iisul wasaaraha inay xaqiijiyaan xubnaha guddiga doorashooyinka heer federaal ee laga soo cawday inay waafajiyaan habraacii lagu heshiiyey toddobiy tobankii setembar iyo toddobaatankii mey shirarkii dhacay inay waafajiyaan sidaad la socotaan hore aan idinkugu sheegnay soddon iyo afar xubnood ayaa waxay waafaqi waayeen kriteriyihii ama shuruudihii lagu heshiiyey inay xubnahaas ay ka mid noqdaan guddiga doorashooyinka ee heer federaal ee baarlamaanka iyo aqalka sare soddon iyo afartii xubnood waxaan u celinay dadkii ama dowlad goboleedyadii xaqa u lahaa inay soo magacaabaan iyo guddoomiyaha aqalka sare oo la siiyey inuu dhankiisa ka soo magacaabo lix xubnood magacyadii dhammaan ama badankood waa ay noo soo urureen waxa uu naga maqan hal dowlad goboleed oo aan ka codsanayno inay si degdeg ah ay noo soo gaarsiiso xubnaha laga doonayo inuu soo magacaabo waxaan dadweynaha soomaaliyeed u sheegaynaa heshiiska wakhti kooban ayaa ku qornaa dibudhac yar ayaa jira dibudhacaasna waxaa keenay soo urur la-aantii xubnaha ayaa keenay dibudhaca haddana waa ay noona dhowdahay waana ay soo urureen waxaana ballan qaadaynaa in xubnaha la soo qoray aan dib u eegno oo aan waafajinno heshiiskii setembar waxyaabihii lagu heshiiyey dhanka da'da inuusan jaga siyaasiyad haynin inuusan ciidanka ka tirsanayn inuusan shaqaalo rayid ahayn iyo inuu dhexdhexaad yahay arrimahaasoo dhan ayaan marsiin doonnaa intaas markii aanu samayno kadib ra-iisul wasaaraha oo isaga ah inuu korjoogteeyo arrintan iskana eego wixii loo soo gudbiyey ayaa saxiixi doona sidaas ayaana lagu sii dayn doonaa insha allahu tacaala wakhtiga waa cariiri oo xoogaa wakhtiga waa yaro dheeraaday waxyaabihii lagu heshiiyey arrintaas waa ka cudurdaaranaynaa cudurdaarkaasne waxaan u gudbinaynaa shacabka soomaaliyeed iyo international communitiga oo mar walbana soo warsanayaan hawsha maxay u dhammaan laadahay waxaan ballan qaadaynaa marka xubnaha dhiman ay noo soo xaadiraan si degdega inaan aan u kala hufno kadibna si degdega loo soo saaro intaas ayaan rabnay maanta inaan la wadaagno shacabka soomaaliyeed aad iyo aad ay umahadsan tihiin sida aad noogu sabraysaan oo aad noogu dhursugaysaan waa mahadsan tihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
barnaamijkii la dareertan ururka shaqaalaha iyo weliba dowladda dhexe ee soomaaliya kaeedeena in qaar kumida hay-adaha dowladda shaqaalaha dowladda iyo ka samee musuq maasuq welibana farmiindirana ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble waxaan soo waxaan soo gabagabeynay shir aan caadi ahayn oo socday muddo saddex beri ah shirkaas oo ay iskugu yimaadeen xubnaha guddiga fulinta ee ururka shaqaalaha dowladda shirkaas oo ka dhashay cabasho ay u soo gudbiyeen ururka shaqaalaha dowladda qaar ka tirsan shaqaalaha iyo agaasime waaxeedyo ka tirsan hay-adaha dowladda sida wasaaradda shaqada ee shaqaalaha lambar labo wasaaradda arrimaha gudaha lambar saddex hay-adda lambar saddex hantidhowrka qaranka lambar afar hay-adda duulista rayidka hay-adahaas dhammaantood waxaa ka dhacay dacadii baaxad leh oo ah in agaasimayaasha waaxyaha iyo shaqaalaha la bedelo iyadoo aan loo marin iyadoo aan loo marin sharciga dalka sida dastuurka kumeelgaarka ah qodobkiisa boqol shaniyo tobanaad qodobka boqol lixiyo tobanaad iyo xeerka shaqaalaha xeer eleven oo ah qodobka afartan iyo shanaad firgaareh waxaa xusud gaar ah mudan in agaasimayaashaas iyo shaqaalaha qaranka ay kusoo shaqeeyeen duruufo adag waxayna mudan yihiin in xaqoo in in loo tixgeliyo tixgelin gaaran la siiyo
annaga marka waxa hadda aan raadinaynaa waxa waaye in la soxo waxa khaldan ayaan rabnaa laguna soxo sharciga shaqaalaha ee low lumber eleven iyo axdiga ku-meel gaarka ah ee waddanka u yaala qof walbana oo xuquuqdiisa iyo waajibaadkiisa oo ku helo sharciga waa inuu sharcigu sarreeyaa ou sharcigu sare maraa qof kastana uu ka sarreeyaa marka waxaan codsanaynaa in xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka shaqada ee cusub arintan degdeg ay wax uga qabtaan dhammaan waxaa la sameeyey qof walba oo meel loo dhiiba wuxuu u haystaa in uu leeyahay mas-uuliyaddii iyo mulkiyaddii uu kala garan lahay waxaana u sabab ah dalka rafaadka loo soo maray iyo shaqaalaynta rafaadka loo soo maray ka maqnaayeen waxay yimaadeen iyadoo jaaka la qaadanayo iyadoo shaqaalinimada laga dhuumanayo ma joogin iyadoo jaaka lasoo gashtaa inta la yimid yaa la inqilaabay shaqaalihii sida dhibka badan kusoo shaqeeyey
barnaamijkii la dareertan dhegaystayaal siyaasiyiinta soomaaliyeed ee weli ballanka digay intii oo carqaladeen dadaalada dowladda soomaaliya ee kawada doorashada dalka intiioo kudheeda saaslamada warbaahinta madax bannaan weliba yonalanka baaqay intii oon baahina warar kuturkuteen oo dhibaatay kora qulubta shacabka soomaaliyeed cabdilaahi maxamed salaamullaahi iyo cabdulqaadir muriidi golaf oo ku mid ah aqoon-yahaniinta soomaaliyeed ee ku nool caasimadda soomaaliya ee muqdisho iyo farmiintasay howda dadamariya waxaan ugu degaynaa horeyba waa ugu degna wax badan cid kasta oo isku dayda inay carqaladayso ama ay cudur u raadiso ama ay dulduleenla ka dhex raadiso hawsha ayada oo hadda socota oo xalay loo soo saaray guddiga farsamada cid allaalay ciday doontaba ha noqoto any side oo ay tahayba ama ha ahaato muxaafid ama ha ahaato mucaarad anyone oo ka dhex raadiyo dulduleenla meeshaasi isaga ayaa u dhimanaya waa u dhimanaya markaan leeyahay ma aha mid geeri ah laakiin siyaasiyiinun qofkaas u dhimanaya ama kooxdaas ay u dhimanayaan siyaasiyan ayay ku noqonaysaa dharbacdi taariikheed marka waxaan ugu digaynaa noocay doontaba ha noqoto waxaan hay- een ugu digaynaa in la mataqaanaa la marin habaabiyo waxaan ugu digaynaa in cudur laga dhex raadiyo waxaan ugu digaynaa in mataqaanaa misinformation laga bixiyo waxaan even xataa ugu digaynaa bahda saxaafaddu inay warar aan qal- aan munaasab ahayn ay ka bixiyaan arrintaas iyada ah waxaan shacabka soomaaliyeed ka codsanaynaa meel ay joogaanba inay la garab garabsiiyaan ku garabsiiyaan xukuumadda ee, hawshan culus oo maanta hor taalla sidii loo dhaqangelin lahaa
guddi oo gaar ah oo ra-iisul wasaaraha soo magacaawday ka wakiil ah ayagoo fulinaya howlaha oo- oo ay u baahan yihiin maamul goboleedyada Ee, mar kasta waxaa jira technical farsamad waxaa la yidhaha oo macnaa committee mar kasta waa, waa jira adduunka dhan macnaa wa- waxaa loo yaqaanaa een, ee, guddiga commissionka loo yaqaana meel kasta adduunka dhan waa ka jira guddiga waxaa laga wadaa dadkan guddiga commissionka waxaa waaye dad oo qaranka oo oo mataalaya oo dadka ka wakiila oo isku xira macnaa labada dhinac dhankan oo shacbiyadda ummadda iyo dhanka oo dowladnimada ayaga isku xiraya hawshan say u dhaqangaleed waxaas baa loo xilsaaray iyo inay ilaaliyaan cadaaladda iyo maaragtay iyo garsoorka wax kastoo waxay u baahan tahay cadaalad Een, guddiga een, anigu hadduu haddii aan waxyar ku daro guddiga waxay ku habboonaaleed in lagu daro eh, dadkan loo yaqaan point five hadda kama muuqdaan saa moodaayo waxaa waaye guddi ilaa iyo heer qaran laakiin heer qaran haddii mara gaaro waxaa weeye calanka ayaa magaciisa heer qaran haddii la gaaray waa calanka calankana waxaa weeye dadka waa u sameeyiin waxaan leeyahay dariiqaas yaa laga leexinin meeshuu hadda ku socdo ha lagu haago doorashadana inagu dhacdo sidii loogu talagalay oo ah ah asun macnaa dadkan guddigaana in laga keenin wax murun ah iyo qalalaasa ah laga keeno oo maasha alla howlgalo
Hadduu shaqaalayaa. Hadduu shaqaalayaa. Gubistiin, waan gubistiin.
hagaag dhegaystayaal barnaamijkii dabagalka wararka iyo waraysyada raadiyo baydhabo si toosa aan la dareertan gudoomiyaha gobolka banaadir waane waayeelka magaalada iyo weliba uuse tilmaamay in dhaqaatiirta ka howlgalaasa soomaaliya xitaa qaar kumida ajaaniib bayin la ogayna ay aqoontay oo meelihii deersisanta usoona farmay indire dhaqaatiirtaas Eh, forumkan wuxuu noo faa'iideyn doonaa waxyaabo badan oo uu ka mid yahay la socodka xaaladaha caafimaad ama ha ahaada covid 19 ama haddii ay jiraan waxyaabo kale oo soo kordhay marka waa mid muhiim- mid muhiimadiisa leh kuna soo beegmay xilli loo baahnaa waxaan rabaa inaan kula dardaarmo forumkaas ee, muqadisho health forum wax kasta oo aad u malayso muhiimadiisa waa kasii muhiimad weyn waxyaaba aan dareemayno waxaa ka mid ah xagga ee, tayada dhakhaatiirta ka shaqeysa ee dalka oo ay ku jiraan qaar badan oo ajaanib ah oo cid ka warqabtaa ee aqoontooda ayan jirin Ee, dawooyin sidoo kale aan kontaroolayn marka waxaan aaminsanahaa forumkan haddii uu shaqeeyo waxyaabo badan oo hadda naga dhiman inay buuxin doonaan marka dadaalkiina wada waa idinkaga mahad celinayaa Ee, cidda curaysana mar kale waa uga mahad celinayaa arrintaas Ee, waxaan siinayaa marka mas-uuliyiinta ee, kale ayaan siinayaa ee, fursad ay ugu soo jeediyaan bulshada halkan fadhida iyo guud ahaan bulshooyinka soomaaliyeed wixii ay ugu talagaleen inay yidhaahdaan balse waxaan anigu kelmadeyda ku horumarsanayaa howlo badan oo iyaal darteeda u horumaray Ee, keliya waxaan rabaa inaan idhaahdo
Hadduu shaqaalayaa.
barnaamijkii la dareertan dhegaystayaal qoysas soomaaliyeed oo degan degmada xamar jajab ee gobolka banaadir weliba ku obaadahana taliyaha saldhigga degmada shangaani weliba sheegana in jid muhiime dhisidii taliyahaas gudoomiyaha baarlamaanka madaxweynaha ra-iisul wasaaraha gobolka banaadir waxaa ka codsanaynaa maanta dab hadduu nagu kaco meelna noo soo mara ma lahan meed hadduu nagu dhac meedkeena meel laga bixiyo ma lahan dhiiqadii urka waa u jeediin ilmihiiaa cudur nooga dhacoyaa waa silicsannahay habeenkii meesha si lagu soo maraayo male waa laisku dhacaa waa laisku rafaadiyaa waxaa rabnaa inna naga soo gaaro shacabaan nahay dadka xaqa dadka ku lahaa ka mid nahay cadaaladaa u baahan nahay waxaa halkan lagu dhisay guri weyn oo jidka dhexdiisa lagu dhisay taariikh ahaan markaan ka sheekeyno halkan waxay ahaan jirtay asalkeeda hore ceel oo meesha ku yaalla dadka ay dhaasan jireen marka ceelkii ceel kale ayaa dadka ninkii la siiyey wuxuu ka ceel kale waxaa laga siiyey dhinacaas kaloo degmada agteeda laga siiyey halkaa marka barxaddii weynee dadka moodaayeen wuxuu dhaa meeshaanin ceel ay ahaa jirtay barxaddii dhan wuxuu yeelay qol weyn oo ka dhistay oo dukaan oo toban iyo labo mitir ah meeshii marka waxaa dhacday si aad arkaysiin biyo ayaa fadhiyo xaafaddii haddii maanta qaf ay dhimato meel meedka laga bixiya ma laha qaf hadday umusho oo yacni xaalad deg deg ay ku dhacdo oo mul naqad ama foolo qabato meel la marsiiya ma laha yacni wax badanoo waxaa jiro dhib ah meeshii waxay naqatay xaafad oo aad u xunay naqatay cudurkii meeshii waddadii aan moodi lahayn meel walba waa la xiray marka waxaan dacwad aan ka nahay ninkan islaamka oo dhan dowladda federaalka guddoomiyaha gobolka banaadir oona maqlaayo madaxweynaha ra-iisul wasaaraha intaasoo dhan ummadda soomaaliyeed wixii muslim sheegto ninkan halkan ayuu xoog ku dhistay awoona ii joogta waxaan haysta ma laha dadkii waxay sii lahaayeen ani intaa waa intaa ku bixiyooyaa maalintii haddii loo baahoodo labaatan doolar hadda waa iga bixiya qashimanka dhanna waa arkoosin sidiis igu buuxo gurigiiyaas iga dhistay magaciisa moobeelyaalkii waa la xadaa gabdhan qabaa gabdhihii in ligaxo waan ka cabsanaa hadda dad walaaleh annaho magaciisa madaxweynaha surwasaaraha maxaa ahayday maanta mid haddii uu noo dhaco meel laga bixiyo male dab haddii meesha ka kaco dabkii maxaa ahayday meel oo dabkii oo lagu damayo dabadabis loo soo galo male maxaa ahayday umul haddii caawa naag fool qabata meel laga bixiyo male biyihii wasakhdii meeshay noo fadhiyaan macnaha waxa waaye ra-iisul wasaaraha madaxweynaha gudoomiyaha baarlamaanka waxaan ka codsan gobolka banaadir waxaan ka codsanaynaa inay naga soo gaaraan cuduraa ka socda meesha waxa wasaq fadhawaad yaabaysaa corona virus cudurkaasaa socdo waxaan rabnaa in laga soo gaaro meesha gurigaanu cabashaan ka nahay gurigaa dhibaanku nagu hayaa biyo wasaqda dhan wixii dhan isagaa nagu soo celiya tuugada habeenkii luuqyaka ma la mari karo waxa waaye moobeeladka waa laga dhacaa naagaha waa lagu qabsanaa dhibtaasa annagaan ka cabashaan ka nahay
weli dhegeystayaal barnaamijkii la dareertan qaar kumida beelo degow gobolka gedo ee weliba dowladda ku codsadana in kuraas kumida kuraasto beelasay linjeyna deega magaalada kismaayo lahankadoordana ilaa ma xallo ku gudeero sidii oo tilmaameen waxaan soo dhoweynaynaa shirka nabadda doorashada iyo heshiiska laga gaaray waxaan soo dhoweynaynaa kuraasta la geynayo gobolka gedo gaar ahaan degmada gaarbaare waxaan doonaynaa si nabad ah oo xar iyo xalaal ah oo dadka ay ka dhaxaysa ay isla ogol yihiin ama isla fahmayaan arrintaas in loo qaybsado waxaa nooga muuqanaysaa nimankaas aan walaalaha nahay oo beelaha meeshaan ku kulmanu ay ka hadlahayaan dhibtooda arrinkaas niman u dhagalugul inaysan ahayn waxaan ku matalayaa anagoo hadalkaas anigu mahmaahdaas keligay ay igu tahay dhurwaa la tag bartay ka dhig waa ku ceeb nimankaasu waa islahaysiiyeen inay dhigaan ceeb inay ku tahay baad mooddaa
kuraastii dowladda dhexe ee soomaaliya ayay ka hadlayaan cabashada isu keentayna waa doorashada iyo matalaadda ay ku lahaayeen jubbaland beelahan gobolka gado toban kursi ee sade ayay ka qaataan ee aqalka hoose ah shan ka mid ah waxaa qaato bahar raadam ee raadamiir nimanka la yidhaahdo shan qabiil ama shan jifo oo raadamiir ka mid ah ayaa haysto kuraasta si gaar ahna isugu gaaryeelay waxaa isu keenay oo ay ka hadlahayaan waxaa weeye kuraasta ayadaa weeye walaalaha kaloo sida kuraasta ay haystaan ma aha waxay ka hadlahayaan ama ay haystaan ama ay ka cabanayaan ma aha
waxaan maanta isugu nimid oo sukaarna keenay baahi jirta muddo badan soo jirtay baahidaas waxay ahayd wax baxa- baharaada mir ay leeyihiin oo muddo badan ka maqnayd waxaan ognahay muddo labaatan iyo kow sano carta ilaa hadda sagaalka qabiilo bahraad
wax xuquuqa kuma lahayn kuraastii iyo matalaadii baarlamaanka
dhici weydo cid cid xoolaheeda qaadan karto oo ku xadgudbi karto oo adoonsan karto oo lahaan karta ma jirto dadka walaalaha ah marka waxaan leenahay ka dhalinyaro ahaan odayaasha dhaqanka oo aan ugu horumarinayo dhaqanka guud aan ugu horumarinayo arrintaa mas-uuliyad baa ka saaran dadku yaysan isku dilin wax ay wada leeyihiin yaysan isku dilin uma qaybsanto waa ognahay raadamiiro qolo walba kuraas gaar uma heli karto laakiin siyaabo wax lagu xalin karoon annaguba garow ka nahay baa jirta inay kuraastu wareeg ahaato in kugusan kugusan ay ahaato in qofkii tariib qaata uu eh, maxaa la dhihi jiray ta ogolaado inuu mar kale walaalkiisiiyo u ogolaado
Ee, qodobka koowaad golaha iskaashiga wuxuu soo wuxuu si diiran u soo dhaweynayaa heshiiska doorashooyinka qaranka ee garwadeenka ka ahaa ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ee la isku raacay labaatan iyo toddobadii may labada kun labaatan iyo kowda golahu wuxuu u rajeynayaa doorashada lagu heshiiyey guul iyo in ay ku qabsoonto wakhtiga loo loo asteeyey qabsoomidda doorasho qabsoomidda doorashada baarlamaanka labada gole iyo madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya qodobka labaad ee warmurtiyeedka ee golaha iskaashiga wuxuu kusoo gudbinayaa tabasho golaha iskaashiga bahar aadamiir waxa ay go'aansadeen inay soo gudbiyaan ama ay la wadaagaan tabashada ay ka qabaan doorashada labada kun labaatan iyo kowda madaxda dalka ugu sarreysa heer federaal iyo heer dowlad goboleed dulmiga iyo matalaad la-aanta ka dhex jirta beesha sida mareexaan gaar ahaan beelaha raadamiir beesha bahar raadamiir beelaha bahar raadamiir oo ku beelaha bahar raadamiir ee ku midaysan cafan beelaha bahar raadamiir ee ku midaysan okay ee waxa ay ka mid yihiin dadka aanan wax dooran isla markaana aan la dooranin waxayna ku samreen duruuf adag waxaana ugu sheegeen walaalaha saamiga kala dhexeeya ee matalaada isla gaar yeelay golaha iskaashiga bahar raadamir waxay u cadaynayaan madaxda qaranka wasaaradda arrimaha gudaha guddiga doorashooyinka dowladda federaalka iyo guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka jubbaland in doorashada in doorashada taalla xarunta gobolka gadeeg garbaharey aysan ahayn mid loo dhan yahay habka saami qaybsiga beelaha raadamiir sidaas daraaddeed waxaan ka codsanaynaa qodobka koowaad ee golaha ee bahar raadamiir ay codsanayaan waxaa ka mid ah e ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya guddiga doorashooyinka labada heer ee dowladda federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleedka jubbaland deeqbixiyaasha beesha caalamka in ay hakiyaan doorashada kuraasta kale ah kow hoob boqol labaatan iyo saddex oo yaalla garbaharey labo hoob boqol toban iyo toddoba oo asaguna garbaharey yaalla islamarkaana baharaada miray xaq ku leeyihiin saddex hoob boqol toban iyo lix oo asaguna garbaharey yaallo afar hoob boqol iyo toban oo asaguna garbaharey yaallo iyo korsiga shanaad oo asaguna ah hoob toddobaatan iyo sideed inta lagu heshiinayo matalaada kuraasta sare ku xusan xubnaha soo xulaya ergada iyo ergada wax dooranaysa b golaha iskaashiga wuxuu ka digayaa doorasho aan loo dhammayn iyo cawaaqib xumada ka dhalan karto sida aan wada ogsoonahay soomaalida waxay leedahay xeer iyo dhaqan ay wax ku wadaagto oo ah wada dhalasho ama dhalasho wadaag iyo dheef wadaag haddaba shacabka soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta soomaaliyeed waxay si xaldoon ah waxa ugu qaybsadeen nidaamka four point five oo ah hab qabiil tan iyo intii ay tan iyo intii ay bilaabatay nidaamka four point five saami qaybsiga beelaha raadamiir waxaa haystay jifooyin gaar ah iyada oo intii badnayd ay matalaad la-aan yihiin fiiro gaar ah golaha baharada miir wuxuu halkani kusoo bandhigayaa ama uu la wadaagayaa dowladda iyo cid kasta oo ay qusayso mareexaan wuxuu ku leeyahay golaha shacabka afar iyo toban xildhibaan kuwaasoo u qaybsan laba dowlad goboleed galmudug iyo jubbaland afar xildhibaan waxay ka soo galaan dowlad goboleedka galmudug qabaa'ilka mareexaan ee galmudug degan waxay u qaybsadaan afartaas xildhibaan nidaam ay isla ogol yihiin matalaada iyo ergada wax dooranaysaba tobanka xildhibaan waxay ka soo galaan jubbaland shan ka mid ah waxaa haysta beelaha kale ah ow midig ama uur midig sidaad u taqaanaanba hal kursi bay haystaan beesha reer xasan waxay haystaan laba kursi talxa waxay haystaan hal kursi awrarsamo waxay haystaan hal kursi sidaana waxay ku yihiin afar beelood oo haysta shan kursi afartaasi beelood ay haysata shanta kursi wax caqabad ah kama jiraan ergada iyo matalaadaba halka shanta xildhibaan ee soo hartay
hagaag dhegaystiyaal weliba guud ahaan tahay gabagabeyn ee barnaamijkii dabagalka wararka iyo wareysada idaacadda raadiyo baydhabo maanta ku deerto barnaamijka muddadiis hawada ka jari weliba insanaahayae saaxiibkay xasan aadan khayr xasan jookar intan u kulmaan barnaamijkan lamada ammaanala dhegaystayaal barnaamijkan oo duuban weliba reedanka dhegaysada korte barta una kalena internetka www radio baydhaba com